halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka mitirban efemyada geeska afrika qaarkood taleefanada gacanta ee dalalka qaarkood iyo weliba barteena internetka ee v o a somaly com
wanaagsan dhegaystayaal waa axad shan iyo tobanka bisha febraayo sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddanana waxaa wadajir halkan uga daadaheen doona cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobadaan idaacadda idinku hayna waxaa ka mid a bilayska dalka denmark oo sheegay inay dileen nin ay u malaynayaan inuu ka dambeeyo weeraro shalay lagu qaaday makhaayad iyo macbad ay yuhuudda ku leeyihiin denmark waxaad kaloo maqli doontaan qaadka la geen jira koonfurta ee bartamaha soomaaliya oo la joojiyey kadib markii ganacsatadu ay sheegeen in cashuuraha looga qaado soomaaliya ay korortay
waxaan u joojinna walaalle beerihii baa qaali noqday waa la goyn waayey xamarna lacag way ka soo noqon weysay canshuurtii xamaroo saa'ida iyo qaadkii oo lacagtiisi beerihii qaali ah wax daqli oo nooga soo noqdaan weyne ma garat
waxaan kaloo idiin haynaa mar baan ahay murtiya baan isaba madaxda reeraaye ay weliba muuniya dulqaad igu masheertaane marna reer magaal loo fara oon muuqan baan ahay mar baan ahay nin xaaraan maqdaca madintidiinkiiye marna tuug mu'diya baan ahoon maal rasuul bixin waa qayb ka mida barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo goordhow aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystahana waan idiin haynaa iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka
booliiska dalka denmark ayaa sheegay in nin ay toogasho ku dileen goor hore oo axaddan ah loo malaynayo inuu yahay qofkii ka dambeeyey labadii weerare toogashada ahaa ee sabtidii shalay ahayd ka dhacay magaalada copenhagen ee lagu dilay laba shacaba laguna dhaawacay sarkaal booliiska ka mida mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen inaysan jirin caddeyn loo hayo in dadka kale oo dad kale oo hubaysan oo ku lug lahaa weerarkaasi toogashada ay jiraan kaasoo mid ka mid ah uu ka dhacay goob lagu qaxweeyo kan kalena uu ka dhacay goob macbad ah oo ku taala duleedka magaalada copenhagen ra-iisul wasaaraha denmark ayaa waxa ay sheegtay axaddan maanta ah in laba qof oo aanan waxba galabsan ay naftooda ku waayeen weerar argagixisa oo qorshaysan oo ka dhacay denmark waxa ayna sheegtay in ciddii ku baxsan aan ku celiya halkaasi waxa ayna sheegtay in cid ku baxsanaysa aynay jirin weerar ay ku qaadaan dad shacab oo daynish ah oo aanan waxba galabsan
saraakiisha dalka ukrain ayaa sheegaya in fallaagada gooni goosadka ah ee taageersan ruushku ay gantaallo ku soo rideen goobaha ay joogaan ciidamada ukrain tan iyo markii ay bilaabatay xabad joojin u dhaxaysa ciidamada ukrain iyo fallaagada laakiin saraakiishu waxay sheegeen in xabaddu ka istaagtay meelaha frontline-ka ah ee labada dhinac ay isku horfadhiyaan bariga ukrain madaxa amniga ee dalka ukrain ayaa sheegay in fallaagadu ay u muuqato inay mas-uul ka tahay duqayn gantaalla oo ka dhacay gobolka luhaniski wuxuuna sheegay inay baaritaano imika wadaan madaxweynaha ukrain betro boroshenko ayaa ciidankiisa ku amray inay u hogaansamaan xabad joojintii xalay saqdigii dhexe hirgashay iyadoo la filayo inay soo dhammayn doonto dagaalada ka socda bariga ukrain ee u dhexeeya ciidamada dalka ukrain iyo fallaagada uu ruushku taageero hogaamiyaha fallaagada ee magaalada donetski ayaa sheegay in ciidankiisu aysan ogolaan doonin in ciidamada ukrain ay ka tagaan magaaladaasi inta lagu jiro xabad joojinta heshiiska xabad joojinta oo midooda yurub uu ka soo shaqeeyey ayaa labada dhinac ay tahay inay fuliyaan taasi oo haddii ay dhaqan gasho keeni doonta in ciidamadu ay hubka waaweyn ka qaadaan goobaha ay isku horfadhiyaan si loo abuuro meel dagaalka ka caagan golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ka fakaraya qaraar ku aadan dalka yeman oo ku boorinaya fallaagada xuurtiyiinta ee shiicada ah inay awoodda dhigaan sii daayaan madaxweynaha la eriyey ee cabdulrabi mansuur haadi iyo xukuumaddiisa oo ay ka qayb qaataan wadahadallada nabadda ee qaramada midoobey hormuudka ay ka tahay diblomaasiyiinta ayaa waxa ay sheegeen in qaraarkan uu si hoose u eegayo xeerka qaramada midoobey ee lambarkiisu uu yahay toddobo ee oggolaanaya adeegsiga xoogga milatari tan iyo markii awooddii ay la wareegeen xuurtiyiinta bishan ayaa waxa ay kala eriyeen baarlamaankii dalka oo ay samaysteen golo maamul oo ay iyagu leeyihiin waxa ayna sheegeen inay qaadayaan kacdoon ka dhana mas-uuliyiinta wada musuq maasuqa iyo dhaqaale burburinta madaxweynaha iyo wasiiradiisa ayaa waxa ay ku jiraan xabsi guri ay geliyeen fallaagada maalintii sabtidiina toddobaadkan tobanaan kun oo yemeniyiin ah ayaa waxa ay dhigeen mudaharaadyo looga soo horjeedo xuurtiyiinta shiicada ah ee la wareegay awooda dalka magaalada bartamaha ku taala ibna ayaa xuurtiyiintu hubaysan waxa ay rasaas ku fureen dad banaanbax dhigaya iyagoo dhaawacna u geystay afar ka mida dadkaasi
gudoomiyaha gobolka gombe ee dalka nigeria ayaa kusoo rogay bandow gobolkaasi isagoo ka jawaabaya weeraradii sabtidii shalay ay kooxda boko xaram halkaasi ka geysteen afhayeen u hadlay gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in inkastoo magaalada gombe uu dagaalku ka socdo haddana ay rajaynayaan in gobolka intiisa kale uu ka hirgeli doono bandowgan waxaa la amray ama dadka lagu amray in ay guryahooda ku ekaadaan tan iyo inta amar dambe laga soo saari doono
halkani waa washington dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaynu hawada idinka leenahay aynu ku bilownay ganacsatada qaadka geysa gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa hakad waxa ay geliyeen qaadkii ay u qaadi jireen soomaaliya kana qaadayeen kenya kadib markii sida ay sheegeen uu kordhay canshuurihii looga qaadayo soomaaliya sidoo kalena ay sare ukaca uu ku yimid qiimihii qaadka ah ay uga soo iibsanayeen beeraleyda mowa ee dalka kenya haddaba khadka telefoonka ee magaalada nairobi ayaa waxa aan ku waraystay sahra abshir cabdulle oo ka mida ganacsatada muddada dheer qaadka geenaysa magaalada muqdisho waxa aana weydiiyey qaadka sababtay u joojiyeen
waxaan u joojina walaale beerihii baa qaali noqday waa la goyn waayey xamarna lacag way kasoo noqon weysay canshuurtii xamar oo saa'ida iyo qaadkii oo lacagtiisi beerihii qaali ah wax dakli oo nooga soo noqdaan weyne ma garad waayahay marka meeqa cishaad go-aan ku qaadateen inaad guud ahaanba joojisaan qaadka xamar la geeyo saddex beri ilaa wiik laakiin saddex beri inay u badan tahay baan ku afgaran inaan joojino marka ganacsatadiin oo dhan ma u dhan tihiin go-aankan mise qaar ka mida unbaa joojiyey maya waa u dhannahay canshuurta ayaa idinku qaaliyeey aad tiri canshuurta qiimo kordhin lagu sameeyey canshuurtana waa qaali walaal canshuurtana waa qaali qaadka beerihiina waa qaali canshuurtana inaan iskala hadalno beerahana qaadka in qiimihiisa oo iska dhinno aan ku heshiino qiimaha qaadka ee beeraha marka aad leedahay micnaha qiimihii qaadka idiin soo go-aya ama beeraleyda aad ka gadanaysaan ayaa kor u kacay kor buu u kacay jawaanka qaadka oo boqolka kiilaha wuxuu noqday toddobaatan kun oo shilin oo kenya mani ah oo u dhiganta dollar ahaan dollar ahaan waxay u dhigmaysaa toddoba boqol oo dollar awal meequu ahaa awal raqiis buu ahaa ilaa saddex boqol laba boqol iyo konton ilaa afar boqol laakiin hadda waa la goyn waaye qiimaha aan ku qaadno iyo qiimaha xamar ka soo baxay waa maynis waxba kama soo baxayaan waa tahay ee qaadka siyaabo kala duwan ayuu soomaaliya u geli jiray waxaan xasuustaa egobollo uu ka geli jiray dhulka sida jubbada hoose magaalada kismaayo kale kuwa dooma lagu geen jiray marka adinka saameyn miyaysa ganacsigiina ku yeelaneen qaad joojin inta samaysaan ee haddana inay suuragal noqoto in gobollada kale ee xamar ku dhow dhow looga geen karo qaadka wax saameyn ay ku yeelanayso male wax laga helayana male waa un khasaaro wax ka qofkii geystana waxba kama macaashay walaale marka hadda go-aankan aa wada qaadateen ganacsatada ee qaadka geenaysa magaalada muqdisho cid weli idinkagala soo xiriirtay ama xiriir aad kala samayseen dhinacyadii aad cabashada ka wadeen hadday noqoto muqdisho keliya muqdisho keliya qaadka lagama joojin gobolada soomaaliya oo dhan inta ilaa boosaaso gaalkacyo gurceel balweyne xamar intaasoo dhan waa laga joojiyay qaadka waa isku go-aan qaad wala waa go-aankiisa waa waa isku go-aan marka intiinaas go-aanka aad wada qaadateen ma laga yaabaa inaad wada hirgelin kartaan mise way dhici kartaa in qaybo ka mida gobolada la geeyo qaadwalayaashu ay kala furtaan maya insha allah isku go-aan baan noqonay wax kala furfurmaayeen male dan isku dan baan nahay kulligeen waa tahay marka hadda wax gorgortana cid aad la gelaysaan ma jirtaa ama canshuurta hana laga dhimo ama shaqaalihii lacagta aad siinayseene kenya gudaheeda iyo wixii qaadka kenya idinkaga qaliyooba hadday noqoto maya waan la gelaynaa wadahadal aa noo socda insha allah ma beeralaydu idiin socdaa mase gobolladii dalka ee soomaaliya qaadka laga joojiyey sooma soomaaliyana wadahadalaa nooga naga socda beerahana wadahadalaa nooga socda insha allah inay wax isbedelaan baan rajaynayna haddii ilaa yidhaah E, bal waxaad iiga warantaa qaadka ma maalin baa loo geeyaa e, gobollada soomaaliyeed ii tirse haatan maalin walbaa la geeyaa mise maalin dhaaf ayaad u geysaan maalin walbaa la la geeyaa maalin walba bay geeyaan qaadulu E, warar waxaa jira in qaadkii laga joojiyey britain uu saameyn ku yeeshay e, waaye dhexdaasa e, qiimihii qaadka merow iyo meelaha ku dhow-dhow ee kenya laga soo qaadayey markii qaadkii badnaa ee loo ge- iib geenaya yurub uu yaraaday in adinka een, qiimo hoosu dhaca aad ku qaadanayseen marka taasi iyadoo ay jirtay maxaa haddana keenay caqabadahan haatan aad ka cabanaysaan wallaahi ma garanayna wax keenay laakiin qaadka markii hore raqiis buu ahaa hadda laakiin waa qaali waa la goyn waayo wax nooga soo noqonayo dali noogu jirtana maaha annagana isku dan baan nahay wixii dali noogu jirtaan fiirsanaynaa haddaan weynana waa iska daynaynaa waa tahay sahra bal waxaad iiga warantaa marka qaadka idinka aad qaadaan ee soomaaliya aad u iibgeysaan ma waxaad si toosa ula macaamiishaan dadka beeraleyda ah ee beeraha ka soo gooya mise waxaa jira dad idin dhexeeya adinka iyo beeraleyda dad noo dhexeeyaa jira oo aad kasii qaadaan oo aan kasii qaadno annagii gaalada noo dhexaysa waayahay marka dadkaasi miyaad hadda la macaamilaysaan ood leedihiin hoosu dhin hoosu dhaca lagu sameeyo qiimihii qaadka saan u qaadano insha allah sidaas weeye
sahra abshir cabdulle oo ka mida ganacsatada muddada dheer qaadka geenaya magaalada muqdisho oo khadka telefoonka ee magaalada nairobi iigu warramaysa ayay taasi ahayd sahroy inkastoo ganacsatada qaadka ah een, eh, sidaad iminkaba aan hadalkeeda ka dhadhansanay sahra ay aada uga xuneen arrintan laakiin dhegeystayaasha v o a eh, bogga facebooka oo eh, dabcan eh, aragtiyo badan soo gudbiyey oo boqolaal gaar ay aad bay ugu farxan aad bay ugu farxeen tallaabadan in qaadka looga joojinay ama loogu hakiyey marka dhegeystayaasha qaarkood fikradahay soo gudbiyeen ayaan saddexba ka soo qaaday dhegeysta lagu magacaabo daahir macalin oo jooga mosambik wuxuu leeyahay aad baan ugu faraxsanay waxaan jeclaan lahaa in canshuuraha lasii kordhiya si qaadka oo dhan loo waayuu yidhi Een, dhegeyste kale oo lagu magacaabo een, xasan iljanno oo jabuuti jooga wuxuu leeyahay aniga waxay la tahay joojinta qaadka dadna waa u muhiim dadna waa u dhibaato sababtoo ah buu yidhi dad baa jira qaadku uu guursaday oo dabcan wuxuu ka wadaa dadka qaadka aadka ugu xidhan Een, ismaaciil sheeno oo jooga sweden isaguna wuxuu leeyahay waa ayaan daro inaan u shaqayno beeraleyda qaadka kenya qiyaas imisa imisuu noogu fadhiyaa buu leeyahy qaadka maalin kasta soo gala muqdisho haddii matalan aan tusaale u soo qaato uu yidhi hal malyan ugu yaraad hadday dalka ku bixi lahayd halkaa malyan imise ayaa muqdisho ka- ku anfac eh, ku intifaaci lahayd buu yidhi kuwaasi waxay hayeen qaar ka mida een, dhegeystayaasha v o a oo ra'yigooda ku cabirayey qaadka laga joojiyey koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddii aad dhegeysto danaynaysid inaad arrintan adiguna fikirkaaga ku dartid waxaad booqan kartaa boggaan ku leenahay facebooka ee v o a somaly com
waa tahay habeen wanaagsan idilkinba dhegeystayaal mar kale waxaad naga dhegaysanaysaan v o a washington booliiska denmark ayaa waxa ay sheegeen inay toogasho ku dileen nin ay u malaynayaan inuu ka dambeeyey weerarkii shalay lagu qaaday makhaayad iyo macbad ay yuhuudda ku leeyihiin copenhagen cabdinaasir cali sheekh oo ka mida soomaalida degan dalkaasi ayaa caasho ibraahim uga warramay dareenka hadda ka jira waddanka ee la xiriira weerarkii shalay dhacay
Eh, shalay eh, waxaa bilowday micnaha dagaal eh, meel lagu shidaayey waxaa jirtay ay ku shidaayeen kuwa journalistiyaasha oo ahaa eh, kuwan u dooda xorriyatul qowlka eh, marka waxaa waxaa muhiimku oo target ku saarnaa laba nin oo kamid a dadkii meesha ku jiray eh, labadii nin eh, shalay markii weerarka lagu qaaday adiga xabado ilaa iyo soddon xabado camal ayuu meesha lagu riday Eh, markii lagu riday labadii nin oo macnaha uu ahaa la- la- macnaha la taargetsanaya ama la abaarayay ayaa labadii waxaa la baxay kuwan kuwii ilaalada qaaska ahaa waa garta marka boolisku hadda waxay sheegeen in ay dileen nin loo malaynayo in uu yahay ninkii ka dambeeyey een, dhacdada weerarka ee shalay ka dhacday denmark marka telefishinadu maxay faahfaahin ama tafaasiil ay ka bixinayaan ninkaasi ay maanta dileen wallahi eh, ninka xalay eh, marka eh, ilaa iyo la raadinayay nin wuxuu ahaa laga shakiyey baabuur soo qaatay oo adiga jidka loo dhigtay meeshii uu marayay lagana shakiyey ninkana ilaa hadda lama hubo sida sidaa hadalku yahay ma fahamti ninkan maanta la dilay markaa oo ay leeyihiin waa nin loo malaynayo inkastoon weli la caddayn idaacaduhuna ay sheegeen adna ad xaqiijisay marka la dilayo fal noocee buu ku guda jiray macnaha maxaa dilkiisa ninkaasi fududeeyey ninka in la istaajiyo ayaa la damcay in maaragtay waxaa la yidhi istaag istaagitaankiisii ninkana xoogaa tarig waa nin ilaa iyo meeshii ninku wuxuu sameeyey taxi soo qaatay baabuur ay meel soo dhigteen oo meel u dhoweyd meeshii soonihii baabuurkii markuu ka degan wuxuu soo qaatay taxi taxigii markuu soo qaatay meeshii uu kasoo qaatay taxiga haddana baabuur uu soo qaatay baabuurkii uu soo qaatay marka wixii dhan saas loola socday marka kolley de meeshii ayaa lagu qabtay markii la damcay in la istaajiyo dab sida macnaha hadda warku qoraay kolley dab uu shiday marka sidaasaa keentay ayagoo isdifaacaya ayay sidaas ku qaarijiyeen
cabdinaasir cali sheekh oo ka mida soomaalida degan dalkaasi denmark oo khadka telefoonka ugu warramayey caashe ibraahim caashi cuud ayuu kaasi ahaa halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta mar kale dib u dhigtay markii afraad dhegaysiga dacwad ka dhan ah afar weriye oo ka tirsan idaacadda shabeelle iyo sky f m kuwaas oo xirnaa tan iyo bishii agost ee sanadkii hore waxaana dad wariyaashan loo haystaa inay faafiyeen warar been abuura iyo weliba kicin dadweyne gudoomiyaha maxkamadda ayaa sheegay in maxkamadaynta wariyaashan dib loo dhigay ilaa bisha maars ee soo socota cabdikariin maxamed axmed oo ah qareenka u doodaya afartan saxafi ayaa maxkamadda ka codsaday in la sii daayo isagoo xarigga wariyaashanna ku sheegay inay tahay arrin siyaasadeed garsoorii damaanadda qaadaya hadduusan dhagaysanayn waxaan sheegi karna mala afartan iyo shan biri ka badan ay xihan yihiin dadkaasi cooda in laga qaada eed eedaynta uu soo samayna eedaan waafaqsan maaha qaanuunka waana aragay garsoora waa nala aragay waa aragteen waxay ahayd inuu banaanka uu sii daayo eed wuxuu u dayn waayo ma aqaan arrintan waa arrin kale oo ka saraysa garsooraha iyo xeeraanta labadaba mideeda kale xeerkii saxaafadda in la sameeyo eed kaasoo hagi lahaa sheegi lahaa laakiin arrintan arrin siyaasadeed inay tahay aan rajaynaa waxa loo xiraba siyaasad waay
cabdikariin maxamed axmed oo ah qareenka u doodaya afar saxafi oo maanta maxkamadda muqdisho la hor keenay balse maxkamadayntooda dib loo dhigay ilaa bisha maarj ee soo socota
waa tahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka iyo ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan doodo badan ayaa ka jira arrimaha la xidhiidha tayada caafimaadka ee deegaannada soomaalidu degto haba kala wanaagsanaadeene haddana waxaad marar kala duwan la kulmaysaa bukaan badan oo adeeg caafimaad u raadsanaya waddamada dibadda inkasta oo adeegga caafimaad ee dalku laga yaabo in uu iska liito haddana waxaynu barbar dhigaynaa in qaar ka mida dadka ku nool waddamada horumaray ay laftoodu goobo kale u raadsadaan adeegga caafimaadka xataa iyada oo ay dhisan yihiin kuwa dalkoodu haddaba toddobaadkan waxaynu barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ku lafaguri doonnaa maxay yihiin waxyaabaha bukaanka ku riixa inay u hanqaltaagaan goob kale ma tayadaa saldhig u ah ma xirfad caafimaad oo sarraysa ayay raadinayaan mise waxay ku go'aan qaataan hadba goobaha caafimaad ee loo ammaano su'aalahaas iyo qaar kale oo badan waxaa ka jawaabaya injineer maxamuud jaamac xaamuud oo la talinta iyo taakulaynta bukaanka ka yimaada waddamada islaamka u qaabilsan xarunta meyo clinic ee ku taalla minnesota xarunta meyo clinic oo sannadkan boqol iyo konton sano jirsatay waxay ka mid tahay goobaha caalamka ugu ballaadhan dhinaca bixinta adeegyada caafimaadka waxayna sannadkii ay qaabishaa in ka badan hal milyan oo qof oo isaga kala yimaada guud ahaan caalamka dadkaas oo u badan kuwa lacagta haysta haddaba inta barnaamijkeenani uu socdo qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su-aalo weydiinaya waxaan jeclaa marka ugu horreysa inaan ku weydiiyo bal sawir naga sii horta goobtan caafimaad ee aad ka shaqaysid aad sawir kooban naga siisid marka hore horta ismail waa salaamad tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo wixina dhegeysanayaba halkan aan joogo waxaa la yidhahdaa dhakhtar weyn weeyaan oo mayo clinic baa la yidhaahdaa mayo clinic wuxuu specialties badan buu ka shaqeeyaa talabaad waxa weeyaan waa meel tacliinna laga barto researchna lagu sameeyo oo ta- ee, talabaadna dadna lagu daweeyo marka waana foundation mayo clinic foundation boqol iyo konton sano buu jirsaday sanadkan boqol iyo kontonkaa sano sumcaddooda ay dhisanayeen waxay kaga horeeyaan meelaha kalena waxa hadda eh, eh, eh, ay obama care ay ay ay ay infisaas garaynayeen oo ah in ninkii qof kasta wax kasta electronically loo geliyo bay iyagu waa horegeliyeen labaatan sano ka hor oo iyagoo la kaashanaya i b m meesha tan magaalada aanu joogno i b m combyuuterada ugu dheereeya bay sameeyaan fastest computer adduunka oo dhan marka meeshatan lagu sameeya iyagii baa markaa u sameeyey computer laayiq ku ah oo wixii baahidoodii oo dhan daboolaya sidaas in leegba boqol iyo kontonkii sanadood dadkii arkayeen oo dhan combyuterkaasay gelinayaan combyuterkii markaa waa la weydiinayaa qofkii war qofka caynkaas oo kale ah oo sidaas ka cabanaya hore may noo soo maray marka taasina w- markiiba waxay siinaysaa khibrad dheeraada oo hadduu dawoobay maxaynu ku daweynay dawooyinkeeda baynu siinay dawadiina waga soo baxaysaa taas markaas aawadeed bay maxay tahay hadda ay la taliyaal u ahaayeen obama care markii la sameynayay oo washington looga yeedhay iyagana haddana adduunka o dhan baa looga yimaadaa waxaa loo bixiyey second opinion inc micnihii qofkii meel kale oo wadanka gudihiisa maraykanka Waan gartay.
gudihiisa ay u badan yihiin dadka laga keeno waan gartay ee, wax wax ee, la garan waayo cudurkiisa inuu meesha u yimaado ay tahay halka waxaa waxaa xilliyo badan baa usoo joogtay xilligii dowladdii hore kacaanku ay shaqaynaysay een, dabcan way aragnimo badan baad u lahayd markaad eegtid waxaa jira inta badan eh, deegaanada kala duwan haddaad eegtid ee soomaalidu degto eh, cusbitaallo ama goobo caafimaad baa ka dhisan laakiin waxaad moodaa inay maqan tahay lahaanshihii bal waayo aragnimadaada marka hore dad sawir naga siisid
wallahi waa waa sidaad sheegaysay horta ee, m- waxyaalo badan oo ay ku wanaagsanaadeen kacaankiina waa jira waxyaalo badan oo ay markii ay dhibtii dhacdayna la ogaaday inay ku xumaayeenna waa jirta waxyaalo badan oo hadda burburkiina ka soo baxay oo ninkasi degaan intuu tegey is yiri iyagu wax qabsadana taasina positive bay ahayd laakiin tii hore waxa weeyaan aasaaska caafimaadka oo dhan ba horta meel kasta waa jira ha lagu kala wanaagsanaado riijanada iyo magaalooyinka laakiin aasaas baa jiray aasaaskii markuu baaba'ay dhibaato badan baa timi tii kacaanku markuu jiray dadka waa dadka danyarta ah ba horta adeeg ugu badan loo samayn jiray markii kacaankii meesha ka baxayo oo tii waxaa dhacday dabaqadaha samaysmay dadna beerkay dhulka ku hayaan oo iskuuladii bilaashka ahaa caafimaadkii bilaashka ahaa wixii oo dhan way waayeen laakiin daruuriga waxa weeyaan waxaa la ogaaday meelo dhalan oo dhibaatooyin ka dhacay oo iskuulo iyo dhakhtarro ka jireen oo la oo la bilaqaystay maxaa loo bilaqaystay because dadku uma arag inay iyagu leeyihiin marka waxa weeyaan sidee baa loo samayn karaa labadii dhinac midba waxbuu ku wanaagsanaaye sidee baa loo samayn karaa adeeg Waan dadkiina gartay.
iyagu ay ku leeyihiin oo investment ku gashadaan ama ama muruqoodii ku gashadaan ama lacagtoodii ku gashadaan oo hadhowto ilaashadaan waan gartay oo waara waan gartay taas dhibaatada weeyaan wax waaraya oo sii jiraya dadkuunbaa samayn kara Een, dabcan si faahfaahsan baynu ku geli doonaa een, dhegeystayaal kala duwan oo daafaha caalamka ku sugan ayaa khadadka telefoonada ku jira xilligan haddaan dalka ingiriiska ka bilaabo bal magacaagadoo ku bilaabayaa iyo faallo ama su-aashaad qabtid magacaygu waa mustafa cali wadaad waxaan joogaa magaalada london runtii waxaan waan dhegeysanayay barnaamijka waxaan jeclaa inaan kelmad ka idhaahdo arrintan caafimaadka anigu degaan ahaan marka aan dalkii ku noqday inta badan magaalada barco oo aan halkaa aan ku dhashay ah iyo deegaanada ku eegaaran waxaan runtii arkay caafimaadku inuu een, xilliyadii kala jaadka ahaa uu marxalado kala duwan soo maray een, imikadanna runtii sida meelaha baadiyaha oo kale uu aada u hooseeyo marka een, la barbar dhigo een, caasimadda hargeysa laakiin guud ahaanba een, somaliland deegaanka markaad eegto dadku xitaa caafimaadka hadduu qaarkii yimaado aamindarha laga qabaa inta badan waxaa la jecelyahay in een, debadaha la tago waxaanad arkaysaa runtii in aanay jirin een, siyaasad ku wajahan sidii dalka kalsoonidiisa caafimaadka iyo barnaamij loogu talagalay oo siyaasadeed loo diyaariyo oo dadku aanay u baahanin inay qurbaha ama dibadda u tagaan inay caafimaad ka helaan marka waxaan jeclaan lahaa inaan wax ka weydiiyo sidii barnaamijka caynkaas oo kale uu deegaanada soomaalida kale uuga hirgeli lahaa ama geeska africaba dhibta ugu weyn waxa weeyaan qofka caafimaadka sida loo arko iyo sida loo gudbiyo oo dadkii u baahnaa xidhiidhka ka dhexeeya patientka iyo dhakhtarka bay bay ku kala duwan yihiin waddankeenna waxa weeyaan waxa la yidhaha top down iyo waddanada carabta oo dhan dhakhtarku isagunba wax kuu sheegaya wixii uu kuu sheegayana dee waxaad adigu khibrad u leedahay oo ama aad su-aal ka weydiin kartid oo iska ka difaaci kartid ma leh wakti kuma siinayo inaad maxay tahy kula doodid halakan waxaad arkaysaa inay arkaan inuu ninka xanuunsanaya isagu lacagta horta kenya halkan lacag baa lagu xisaabtama soomaaliya dee taasina ina waa jirtaa in lagu xisaabtamo laakiin dadka danyarta aynu ka hadlaynaa mid ma awoodi karaan inay lacag iska bixiyaan caafimaadka laakiin halka marka waxa qofkii loo adeegaya waa qofkii lacagta keenaya ta labaad system bay sameeyeen iyagoo wada tashi oo dhakhtar baad u imanaysaa oo wax intaa adigoo wax ka cabanaya hadda anigu haddaan example iska kaa siiyo waxaa kuleeyahay waxyaalaha ad la yaabis waxa weeyaan aniga wejigayga baa jidhkayga intiisa kale ka madoobaanaya oo madow baa soo geliya markaasaan dhakhtar dermatology baan utagay kuwa jidhka ah qofkii su-aal buu igu wareeriyey su-aalihii oo dhan inaan inaan inaan allergic waxa u ahay wixii markay garan weyday bay tiri wallahi waxa adiga ku haya ma garanayo han la soo tashado nin iga khabiirsan oo meesha jooga intii ay iweydiis iweydiisay iyo su-aalaha aan ugu jawaabay bay u sheegtay ninkii intuu iisoo galay buu inta saa eegay buu yidhi maxaad saacad u sidan weyday hadda meel laga filayo ma ahayna saacadda gorsaani wallahi saacaddu jidhkayga xasaasiyad bay u leedahay oo saacad ma qaato markaasuu yidhi wejigaaga saa ukayaalaha aad sidatid muraayadda aad sidatid waxay ka samaysan tahay zig taasaa xasaasiyad kuu samaynaysa qofkaasi hadday maalintii markay tiraahdo waxay doona ii sheegi karti laakiin hadday la soo tasho ninkaa dee ma hesheen dhibtayda innaguna qofku odhanaya waxaa ma garanayo dhakhtar soomaaliya jooga ama waddanka carabta jooga oo ku odhanaya waxaa ma garanayo ma jiro taasina isagoo qura kama imanaysee mujtamacii bay ka imanaysaa nin hadduu yidhaahdo waxaa ma garanayo suuqaa loo gelinaya warkaas waxba ma yaqaano marka isna cidna uma tegayso marka labada jihoba dhibaatadu way jirtaa waan gartay dhegeysto kale haddaan ugudba oo isna norway khadka telefoonkaga jira magacaagaadoo ku bilaabaya iyo bal faalladaada iyo su-aashaada
bismillah magacaygu waxa weeye yaasiin yuusuf baryahan dambe sidaa hore looga dhawaajiyey caafimaadkii waxa uu inta badan gelayaa gacanta dadka dadweynaha ama brivate buu noqonayaa oo caafimaadkii dawladdu gacanta ka haysay waa uu meesha kasii baxay haddii uu jirana maaha mid awood fara badan leh marka arrintaasi waxay sababtay in xataa dad hadda ganacsato ahi inta ay dhakhaatiir dibadda ka keenaan ayagoo ay cisbitaalla iska furtaan deetana uu noqdo wax iyagu ka ganacsadaan oo ay ka baayac mushtareeyaan marka khabiirka waxaan weydiin lahaa waxa weeye dhakhaatiirtan aan la hubinin iyo caafimaadkan dad ganacsata oon aqoontii caafimaadba lahayn iyagu inay ka macaashaan doonaya gacanta u galay bulshadii iyo dadkii shacabka ee masaakiinta ahaa marka waxyaabaha sidoo kale saameynta ay ku yeelan karto bulshadeenaban inaadweynaan yarwey wan garta su-aasha haddaan kuusoo koob waxa weeye ganacsato ama dad buu sheegay isagu si uu hadalka u dhigay dad dhaqaale badan ka raadinaya unba inta badan ay u muuqataa in uu caafimaadka gacanta u galay marka taasi miyaanay bulshadii dan yar tahay qaali kaga sii dhigeen ama inay awoodi waayaan inay goobo caafimaad tagaan maya maya horta dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan maaha qura intaas ninkii norway ka hadlayay ishuu ka tuuray waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan baalkii baacmushtari buu galay horta baacmushtarigiina control iyo dad inay waxa kan la qabanayo ama dawooyinka la keeno dawooyinkii maaha kuwii kuwa dhacaa la keenaa dadkii baacmushtarigii markaa dantii individualka lagama shaqaynayo kii dhakhtarkii dawada qorayay dawadii farmasigiina isaga ahle marka marka labadii da- labadii dhinac isagun baa kaa faa'iidaya ma fahamtay dawlad jirta oo markaas eh, ilaalinaysana guud ahaan eh, inay dawada tani dawo wanaagsan tahay inuu dhakhtarkani dhakhtar eh, cilmigan soo bartay uu yahay ma jirto taasaa markaa waxay kalifaysaa qofkii inay eh, tiqadii lagu qabay dhakhtarka aan lagu qabinoo oo dadkii meelaha kale u doontaan etoobiya ama tagaan ama tagaan hadda waa eh, meel- meelaha ugu badan oo la tago dee waxa weeyaan eh, iban dhaktaro lagu sheego inay inay borame dhaktaro wanaagsan joogaan dhaktari dadkii waa loo kala sheegaya dadkii waa dadkii markaa waxay raacayaan hadba meeshii dee loo sheego dee soomaalidana waa oral society oo accountability even war waxaasaa wanaagsan baa laleeyahay laakiin qof inuu xaqiijin karaa waxaas inuu wax wanaagsan yahay ama dhakhtar wanaagsan yahay ama ma jiro waan gartay marka waxa weeyaan dadkii wixii ilaalin lahaa oo ilaalin lahaa in caafimaadka ee, dadka adeega samaynaya inuu qofkan inuu dhakhtar yahay inay neerski neers tahay inuu dawadii dawo wanaagsan tahay waxaasi ma jiraan taasna dawladun baa samayn karta waan gartay haddaan islaa arrintaa su-aal ku daba dhigan oo dhegeysta kaloo khadka inoogu jiro u tegi doona n waxaa jira tusaale ahaan haddeer meelaha qaarkood waxaa laga bilaabay n eh, hanaan laleeyahay dhakhaatiirta lagu diiwaan geliyay tusaale ahaan maalin dhoweed eh, idaacadda v o a kale waxay baahisay b- warbixin ku saabsanayd magaalada hargeysa oo kale in in la yidhi bal dhakhaatiirtii ama dadkii caafimaadka ha la diiwaan geliyo oo qofkii laysan ha la siiyo oo bal ha la ogaado qofka dhakhtara qofka naarasa qofka dawo iibin kara qofkaan iibin karin haddiiba aragtiya noocaasi ay hirgalaan ma isleedahay dabar bay xitaa ugu yaraan u noqon karaan en, in bal horta lagu kala ogaan karo dadka mihnada caafimaad ku jiriyo dadka aan xaqa u lahaynay ku shaqaystaan haddii system wanaagsan oo oo transparent oo la arki karayo siday dadku u shaqaynayaan dadka loo sameeyena oo guddida ama ha noqoto ama ay u leeyihiin aqoon ay ku ay ku adeegaan oo aqoon ay ku qiimeeyaan dhakhtarada ay leeyihiin de waa shaqaynaysaa waddo weyn oo dheer bay noo hadhayo hadda dhakhtar baa meel imanaya waxaa laga yaabaa inuu dhakhtar xun yahay oo markaasaa lagu leeyahay ninkaasi dhakhtarkaasi waa dhakhtar xun hadhowta wixii waa loo waa la qabyaaladaynaya ninkan qabyaaladan baa looga soo jeeda waa la leeyahay ba hal dhimatay oo qabyaaladaho aan basic cidna wax tarayn baa lagu wada gabadaa baashuna waxaa ku gabada kuwa kaga faa'iidaysta ee shacabku unbay dishaa marka En, waxaan u geli doonaa dhegeyste kaleo khadka telefoon ku jira En, bal magacaaga adoo ku bilaaba iyo halkaad joogtid Ah, magacayga waa mawlid cumar Een, waxaan joogaa dalka jarmalka Een, waxaad moodaa runtii marka laga hadlayo xaaladda caafimaad ee wadankeena inay laba carqaladood aniga shakhsiyan ii muuqdaan oo laba dhinacba ka jira dhinaca waxa weeye adeegyadii dee dawladdu dadka u qabanaysay oo caafimaadku muhiim ka yahay amba kow ka yahay oo aan heerkii loo baahnaa gaarsiisnayn tamar darro iyo duruufo iska jira awgeed Een, dhinacana waa xagga wacyiga dadka ayaan iyaga qudhooda u arkay inay tahay mid aan heerkii loo baahnaanba markan wadanada kala barbardhigayno aan gaadhin tusaale ahaan een, haddaad eegto dee systemkii dadka caafimaadkooda mar walba xataa u hubinayeen ula soconayeene had iyo jeer waxa medical check-up leedaa u sameynayeene ee, si joogtaa caafimaadkooda uga warhaynayeen dadkeena xataa inta badan wadanadeena amba wadankeena kama jiraan Een, dhinaca dawada oo kale waxyaabaha keenaya inay dadka aanay dhakhtarada ku kalsooneyn dhinaca dawadii qofkii markuu xanuunsay dawadii loo qoro qualitigeeda fiicneen oo cidna hubinin oo uu ku bogsan waayo oo marka haddana uu dhakhtar kala tago oo uu ku kala sii tago oo magaranaysa dadka jahawareerba ku dhaca mararka qaarkood bay dhacdaa oo saa ay dhakhtarada iyo dhutolo yidhaahdaan wadankii waxba dhakhtara ma jiraanoo Waan ay saa ku tagaan wadanada jaarka aad baad mahadsan tahay en, faalladaada En, haddaan se u galo dhegeyste kale oo haatan khadka si toos ugu jira oo dalka faransiiska ku sugan en, oo lagu magacaabo khadar axmed xasan En, khadaro bal su-aashaada Een, su-aasha ugu horreysay aan weydiinaya waxa weeye een, waddankeena waxaa yimaada dawooyin dawooyinkaasi inta badan waxay nooga yimaadaan wadamada asia een, runtii dawooyinka qualitygoodu een, way liitaan quality control fara badan oo maaragtay een, la mariyaana ma jirto dawooyinkaas een, in badan oo ka mid ah een, dadku xanuuno kale ka qaadeen markii ay isticmaaleen een, dadkii xanuunsanaya xanuuno kale kasii qaadeen marka waxaa lagu kontroli karaa dawooyinkaas een, sideebaa wadanka looga kontroli karaa dawada ama dhacday ama aan dhicine waxba maaragtay wa- dadkiina danyarta ahaaye maatada ahaaye een, intay lacagtii ku qarash gareeyeen wixii yar ay haysteen marka dambena aan waxba ka taraynin sidee baynu iskaga kontroli karaa su-aashaasaan weydiinaya wallahi dee dawlad la-aan waa very difficult bay noqonaysaa haddaan wax rifri ah oo qof maxay tahay iyo hay-ad hay-adda caafimaadku haddaanay adeegii dadka wada gaadhsiin karayn inay ilaaliso waxyaalaha adeega dadka kale oo privateka u sameynayaan inay ku habboon tahay baa wanaagsan
waan gartay taasna haddaanay taasi jirin dee wixii waa askari un waa waa askari ina waa askari il- in oo askari ahaan sida loo ilaaliyo weeyaan wixii wixii haddaanay baqdin jirin oo cawaaqib ka imanayn qofkii eh, ku xadgudba dee waxba ma hagaagayaan halka maraykan oo kale iyo waxa weeyaan waa la- waa lowdba dhakhtar kasti waa baqanaya because waa la isashtakeynaya mal practice baa la isku ashtakeynaya waa dhakhtarkii insurance buu gelayaa si uu isu ilaaliyo marka wuu hubinayaa inuu waxa kan uu se- ila- haddaanu wixii kii khalad sameeyana khaladkiisii baa laga daba tegayaa waa lacag baa lagu helaya laakiin soomaaliya dee taasi ma jirto hadda waana wakti bay u baahan tahay waa marka uu- inay inay abuuranto Eh, inankii hadda markii loo hadlayay uu tuu ka sheekeynayo waxa weeyaan caafimaad oo dhan lama gaadhsiin karo waddanka gudihiisa because dhaqaale awgeed dawooyin baad qoraysaa qof baa hadda eh, islaan maalin dhowd ka timi soomaaliya waxay tiri dawo ciiddaa ka badan buu kuu qoraya warsan war dhakhtarki war maxaad wax kan igu qorta warsay tiri waxaan wuxuu yidhi waxaan ka waxaan waxaan filayaa buu yidhi midkiiba wixii xabadda loogu baahnaa inay ku jirto inay boqol inaa boqolka aan ku siiyo ay ay anfacdo xabadda ay kasoo baxdo wanaag waan gartay Ya.
marka kudlad buu ku qoray En haddaan isla arrintaa ku weydiiyo cus- eh, qa- cusbitaallada ama meelahan aad ka shaqaysaanee caafimaadka dad badan oo carbeed baa yimaada ama muslimiin ah oo daafaha dunida ka yimaado caafimaad usoo raadsada dalalkoodii waxaa laga yaabaa inay leeyihiin cusbitaallo waaweyn oo lacag badan ku baxdo oo welibana dadkood qaarkoodna ay d- dalal dad badan ay aadaanba maxaase leedahay dalkiis inuu ku kalsoonaan waayo idinka idin yimaado
laba wax weeyaan horta dhakhtarra wanaagsan hadda example wanaagsan baan ku hayaa nin eh, dhakhtarka ugu weyn oo king faisal la yidhaahdo oo riyaad ku yaala dhakhtarka iyaga kan way la shaqeeyaan iyaga advice gareeyaba weliba xagga neurologyga iyo way kala shaqeeyaan maskaxda marka qof baa halka imanaya marka la yidhaahdo war wixii aan ku qaban kari lahayn dhakhtarkaagaasaa lagugu qaban karaya tag waa diidaya because kalsooni baanay abuuran halkan uu imanayaa waxa la waa la dhegaysanayaa dhowr saacadood baa la dhegaysanayaa intaasoo test baa laga qaadayaa dhakhtarkii markii la dhigo wuxuu odhanayaa waa lo- waa isaga war maxay kula tahay adigi kaas uu ka yimi waxa ma weydiinayo
waan gartay marka kalsoonidii baanay abuurin hadda halka anigu waxaan idhahdaa meelaha kan westka iyo eh, eh, dhakhtaradoodu waxay qaateen akhlaaqiyaadkii islaamka oo dhan bay qaateen waan gartay oo waxaa lagu oranayaa markaas eh, shaqaydii bay ka mid tahay waa la- war u qosol markuu ku yimaado ninka xanuunsanaya haddii kale waa laga eriyaa shaqada waan gartay islaamkiina wuxuu ina leeyahay haddaad qof u qosashid ilaahay wuxuu wuxuu ku siinayaaba sadaqad baa lagu siinaya waan gartay ya waan gartay marka iyo dee waa laisla liitaayo waxa weeyaan trustka waa inaad build-up garaysaa markaasna maintain garaysaa haddeerta dhakhtar baad imanaysaa halka waxaad moodaysaa inaad hudheel tagtay sida cleaning looga dhigayo oo looga shaqaynayo dalalka yurub ee dhegeystayaasha in ugu badan ay kaga jiraan laftigooda eh, dad ilbaxaa degan dowladaa degan eh, en, xadaarada leh laakiin soomaalida london joogta ama inta badan waxaa laga yaaba inay yidhahdaan jarmal unbaa lagu caafimaada en, oo ay jarmal doorbidaan waxaa le soomaalida jarmalka joogtaa inay yidhaahdaan en, meel kale iyana tilmaansadaan En, miyaan la odhan karin soomaalida qudheeda weli dhaqankeeda waxaa ka mid ah en, weli waxaa ku jira macnaha in habka caafimaadka laftigiisu xitaa uu ku salaysan yahay hab dhaqankoodii hore reer guuraanimada ku salaysnaa ama iswaraysiga ku salaysnaa ee ta- talada aanay dhakhtar ka sugin maya wallahi waa waa waa waa runta adoo waa horta reer mi- waxaanu nahay nomads reer miyi guuraa dadkuna verbal society-na waynahayo qof baa ku imanaya gorseen meel halkaasa wallaahi maxay tahay shaqooyinka waa iyo caafimaadka haddaad heerka ugu sarreeya ninkii isagoo aan hubsan weliba reer midnimadeenii waagi hore kaasaaba wanaagsanaayo marka qofku sahan buu tegi jiray oo meesha loo sheegayo wuu soo eegi jiray hadhowto meel aanu soo sahmin reerka uma rari jirin halakan waxaa loo rarayaa meel markii magac mid baa halkan soo dhegaysanaya wuxuu odhanaya dhakhtarka ugu wanaagsan halkan uu ku yaalla hadda isagu rabaa inuu usoo guuro oo uu iska wada sheekaystaan intaasunbuu rabaa kiina shaqadiisii iyo wax kasta intuu ka yimaado buu meeshii kala tegayaa oo isagoo aan hubsan marka soomaalidu horta waa verbal society waxay odhanayaan jarmal dhakhtarada ugu wanaagsan baa jira saas- saasaa loogu qulqulaya waxaa la odhanaya me- hadda meeshii markaa waxa weeyaan wax ma hubsano salleena markaad adigu aad sal leedahay oo meel joogtid oo waxaamintinna baad hore u mari kartaa laakiin haddaad maalmo meel ugu dee meel la gaari
aanba intaa waxay naga eeg barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha aad bay mahadsan yihiin dhegaystayaasha iyo martida barnaamijkeen nagala qayb gashay oo ahaa injineer maxamuud jaamac xaamud taniyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiise leh
waa tahay halkaasi aynu kaga gudubna barnaamijkaasi uu nala socodsiinayay wicitaanka dhegaystaha ismaaciil xuseen farjar haatana kusoo dhowaada dhaqankii iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal aadanuhu wuxuu leeyahay dabeecado tiro badan oo iska soo horjeeda dabeecado bulsho ahaan qaarkood la ogol yahay guud ahaanna dadyowga dunidu ay dulqaad u leeyihiin iyo kuwo kale oo aan la jeclayn ciddii ku tilmaamanna lagu dhaliilo qof baa geesi ah oo boqol aan dhabo uga leexan mid kalena waa fulay shimbiraha aan hubin hadday shababaxleeyaan qof baa deeqsi ah oo siday baddu u faxan tahay u faxan mid kalena waa qaduuc xuunsada aan uga kicin qof baa aftahana oo markuu dabeebanayo aan laga jeesan karin mid kalena waa afgarooc maanta oo dhan hadduu wax sheegayo aan dulucda hadalkiisa waxba lagala soo bixi karin qof baa gob ah oo dadka uu la nool yahay af iyo ficil wanaagsan kula jooga mid kalena waa ardaan xumi mooye aan inna wax wanaaga laga filan marka uu soo muuqdana laga naxo qof baa xishood badan oo ruuxa uu hortaagan yahay aan indhaha ka eegi karin mid kalena waa maxishoode aan caano u kaban isaga oo suxud saaxuda inuu dadka soo horjoogsado qof baa baxalli qabowleh oo sida hayinka ay carruuruhu kolba dhinac u kaxaystaan waxaana jira mid ay wax yari kiciyaanoo wiliiriga ka camal xun qof baa nabadda jecel oo goor noolba ka dhabaynteeda u xusul duuba welibana xoolihiisa ku bixiya waxaana jira mid kale oo hurinta colaadda iyo xasanadaha ay ugu baxdo dhinaca kale waxaa la yidhaahdaa qof waliba wuxuu ka samaysan yahay laba shakhsiyadood oo bulshada uu la nool yahay uu mid doo tuso midina ay isaga u qarsoon tahay in laga ogaadana aanu jeclayn sidaa darteed dabeecadaha kuwa inay liitaan la isku raacsan yahay cidda lehi ma qirato oo waa lagu xantaa mooye inta caddaan loogu sheego inay madaxa u ruxdaay ma dhacdo macnaheedu wuxuu yahay haddii muudalka bakhaylka ah aada muudal ku sheegto ama ruux lagu yaqaan inuu maxishoodo yahay aad ku tidhaahdo maxishoodo ayaa tahay kaama ogolaado inaynaan kala badbaadinna way u dhowdahay sababaha dartood baa loola yaabaa markii la arko gabyaa ama qoraa ku dhiirada inuu qirto isla markaana soo bandhigo qaar ka mid ah dabeecadaha aan wanaagsanayn ee uu leeyahay aaraabana ciddii lagu sheego lagu daraabo tixiya tiraabba tira ahaan suugaanta caalamiga ah markii laga doono waa wax aan badnayn wayse jirtaay oo suugaanta qiraalka ayay ku magacaabaan waa marka maansayahanka ama qoraagu uu diido inuu ku noolaado laba shakhsiyadood oo midna dadka la tuso midna laga qariyo ra'yiga dadweynuhu ka qabo waa marka intuu ka xoroobo uu caddaan u soo bandhigo tilmaamaha qofeed ee dhab ahaan uu leeyahay iyo arrimaha nolosha waxa uu ka rumaysan yahay had iyo goorna ka duwan waxaa dadka inta badani ay ka rumaysan yihiin waa tahay kor dhow tixda aan idiin marin doono waxaa allaha u naxariistee tiriyey gabyaa la odhan jiray axmed ismaaciil diiriye oo qaasin loo yaqiin waana tix madi ah oo tun la mid ah aanan maansada soomaalida ku arag dhinac waa lama suureeyaanoo gabyaagu wuxuu ku sheeganayaa inuu leeyahay dabeecado iska soo horjeeda oo garaadka caadiga ee aadanaha aan laga dhaadhicin karin dhinaca kalena waa tix suugaanta qiraalka lagu tirin karo oo ciddii ku nacaysa iyo ciddii ugu bogaysaba uu hal abuurku wixii ay ku xaman jirtay uu bulshadiisa ugu qiranayo tixdaanoo mararka qaarkood macaan iyo qaraar lagu magacaabo wuxuu qaasinteeyey mar lagu yidhi nin yahow tiro badnida meel laguu raaco waa la garan la'yahay maad dhaqankaaga wax ka doodisid sidaa iyo sidaas baa fiicane maad yeeshid sidaas iyo sidaasna lama ammaanine maad iska daysid isaga oo haddaba raggii talooyinkaas u soo jeedin jiray u jawaabaya iskana warramaya ayuu bilowga tixda ugu sheegayaa inuu yahay nin ka kooban laba shakhsiyadood oo aanu midna qarsanayn inuu la mid yahay geedka dacartaa ee kharaarka badan marna marabka macaan laga dhuro in labadiisa gacmood ay midi martida iyo maatadaba u roon tahay midina midiyo af badan iyo sunba ay ku maran tahay wixii ay aragtana warjeefto iyo inuu yahay dabeecado kale kaana nin leh iskalena weyn sida siinkii gaalkacyood in mar walba siduu ahaa iyo halkii lagu ogaa loogu yimaado wuxuu yidhi dacartuba mar bay marab dhashaad mudsataa dhabaqe waxaan ahay macaan iyo qaraad meel ku wadayaan leh midigtayda iyo bidixdu waa laba mataanoode midi waa martida soora iyo maatadaadihise midina waa midiyo xiiraya iyo mur iyo deebaaqe masalooyin tarantaalliya yaan maan dhaleeyahaye nin majiiro keliyuun qabsada hay malaynina intaa markuu ku ararto ayuu tirinayaa isaga oo aan waxba qarsanayn dabeecadaha iska soo horjeeda ee uu leeyahay mar waa nin guhaad wacanoo aan cidnaba ku gardaroon marna waa laayaan aan garigelin garino ka bixin mar waa sheekh saahida marna waa khamriyo cabfalan mar waa ikhyaar waa yeelka reerka ka mid ah oo talooyinkiisa lagu meel maro marna waa reer magaal kolba halka uu jiro la isweydiiyo mar waa xalaal miilad xaaraanta ka caagan marna waa tuug mariyoo madoobeeyey oo hadday u degtaan xoolaha rasuulkuna aanay ka ammaan helin mar waa awliyadu halka ay ku kulanto ninka maamula marna waa saaxiibada shaydaanka iyo jinkaba kan ugu weyn waa nin cid malayn kartaa aanay jirinoo dhalaarta labadeeda gelin aan isku si ahayn nin dhaqanka muslimka iyo gaaladaba garanaya nin aayihiisa aakhirana malaa'igaha naarta iyo kuwa jannadu ay ku murmaanoo iskuna qabsadaan wuxuu yidhi mar baan ahay muddee camal sanoon maagista aqoonne marna macangagalaayaan ahoo miigan baan ahay mar baan ahay muftiga saahidnimo mawrucuu galaye marna makhawi waashoo khamriga miista baan ahay mar baan ahay murtiya baan isaba madaxda reeraaye ay weliba muuniya dulqaad igu masheertaane marna reer magaal loo fara oon muuqan baan ahay mar baan ahay nin xaaraan maqdaca marin jidiinkiiye marna tuug mu'diya baan ahoon maal rasuul bixine mar baan ahay maqaam awliyada maqadinkoodiiye marna mudanta shaydaanka iyo maal jin baan ahay miisaanna ima saari karo nini maleeyaaye waxaan ahay nin midabaynaya oo maalin bays roga eh muuqaygu gelinkiiba waa muulad gooni ahe muslimka iyo gaalada dirkaba waan macno aqaane malaa'igta naarta iyo jannadu waygu muran tahay wuxuu qaasiin tixda ku soo gabagabaynayaa waayo arag rag soo maamulay ayuunbaa i garan karee nin walbo uu iigu soo hagaag dabeecadahayga kolba tii kuula wacnaata ee inaad iigu timaaddo ay kaa maaransiin weydo wuxuu yidhi ninkii maalmo badan soo jiray oo madaxu boosaystay ee ina rag maamuli yiqiin waa imaan garanne nin walbow halkii kula macaan ay muhata laabtaadu ee aanad madadaaladeed igala maarmaynin iska soo mar waa kuu bannaan marin addoontaay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaaha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
barnaamijkii dhaqankiiyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaah ayaan intaasi uga gudbaynaa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli nagaga dhegaysanaysaan wafdi ka socda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa tegaya dalka sacuudiga kadib markii ay dowladda sacuudigu soo codsatay in la baadho koru kac ay suurtagal tahay in xanuunka neef mareenka ku dhaca ee viruska loo yaqaana maris corona oo uu ku soo badanayo dalkaasi wariyaha v o eda ee genefa lisa shlein ayaa warbixintan soo dirtay saar cilla ayaa inoo haysa
sacuudi arabiya ayay ka socotaa sanadkii saddexaad ee ay la hirdamayaan xanuunka neefmareenka ku dhaca ee fayraska loo yaqaano maris corona w h o ayaa soo saartay warbixin muujinaysa sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatan kays oo xanuunkaasi qaba kuwaasi oo la sheegay in saddex boqol iyo sideed iyo konton qof oo ka mid ihi ay u dhinteen laga soo bilaabo sanadkii labadii kun iyo labi iyo tobankii tiradaasi oo lagu qiyaasay boqolkiiba shan iyo soddon xanuunkan ayaa si aad ah dalkaasi uga dilaacay bilihii may iyo iyo juun ee sanadkii lasoo dhaafay taasi oo ay w h a sheegtay inuu xoogaa hoosu dhacay wixii ka dambeeyey xilligaasi hase haatee dad cusub oo xanuunkaasi laga helayo ayaa haatan si maalinla ah loogu arkaya dalka sacuudi arabiya fayraskan maris corona ayaa sidoo kale waxaa laga helay dalalka cumaan iyo imaaraadka carabta balse la sheegay in faafistiisu ay yar tahay maamulaha w h o u qaabilsan badbaadada cuntooyinka caalamiga ah better ben ayaa sheegay in dadka badana oo xanuunkaasi ku dhaca ay yihiin dadka hilibka amaba caanaha geela isticmaala amaba ka agdhow xeryaha geela lagu xanaaneeyo amaba dadka xidhiidhka dhowlo leh bukaanada xanuunkaasi qaba waxa uu master ben uu v o eda u sheegay in ilaa hadda inta la og yahay waxyaabaha keena xanuunkaasi uu geelu ka mid yahay balse la isweydiinayo waayo uu geela deegaankaasi ugu kooban yahay
It's true that there are camels uh, elsewhere. It might be a combination of a mix of uh, climatic conditions.
waa run in gool geel joogo meel kastaba ee waxay noqon kartaa xaalada isu tegay oo cimiladuna ay ka mid tahay amaba waxyaabaha dhaqan ahaan geela loogu isticmaalo taasi oo noqon karta inay ka duwan tahay dunida inteeda kale waxaana laga yaabaa in daryeel caafimaad oo wanaagsan oo awood u leh diyaarinta baadhitaanno caafimaad lagu ogaan karayo xaaladaha xanuunkaasi calaamadaha xanuunkaasi lagu gartaana runtii ma aha kuwa aad u muuqda waana lagu khaldi karaa xanuuno kale w h o ayaa sheegtay in xanuunkan lagu arkay gabadh labiiyo soddon jir ah oo u dhalatay dalka filibiin oo ka soo laabatay dalka sacuudi arabiya kowdii bishan februari aynu ku jirno waxaana baadhitaan lagu sameeyey arbacadii isagoo soo baxay inay xanuunkaasi qabto waxaanu master peter ben intaasi raaciyay in nerstaasi ay xidhiidh la lahayd dad u dhow oo laga helay iyagana sidoo kale calaamado ka mid a kuwa xanuunkaasi lagu garto koob iyo toban qof oo lagu arkay calaamadahaasi loo malaynayo fayraskaasi maris corona ayaa iyagana dhammaantood baadhitaan lagu sameeyey waxaanay soo baxeen inay fayow yihiin balse laga warsugayo wax kale oo ku soo kordha waxaa kaloo uu sheegay inaanay jirin wax calaamada ah oo geela lagu arkay oo muujinayo wax u eeg xanuunkaasi baniaadanka lagu arkay
Um, again, we are seeing the whole spectrum, a little bit like with, with the common flu. Some people...
marka laga hadlaya xanuunkan dadka laga helay mar kale waxaanu eegaynaa guud ahaan wax yar oo uu uga eg yahay hargabka guud ahaan dadka qaar ayaa leh xaalado muuqan kara kuwaasoo la dhibaataysan daciifnimo xagga habdhiska difaaca ah marka uu hayo macaanka amaba sonkortu wadna xanuun iyo cudurrada la midka xanuunkani uga sii dari kara balse haddii aad tahay qof caafimaad qaba oo xooga balse aad ka ag shaqayso beer amaba aad geel xanaanayso oo calaamadahan lagugu arko waa loo qaateen w h o waxay ka digaysaa in dadka isku arka calaamadahaasi ay ka fogaadaan inay la macaamilaan geela gebi ahaanna ay joojiyaan cabista caanaha geela ee aanan la karin amaba qaydhin islamarkaasina ay ka fogaadaan marka uu booqanayaan suuqyada caanaha iyo hilibka geela lagu iibiyo nadaafadda guudna ay ilaaliyaan si xaaladooda caafimaad ay uga soo horayso warbixintii wariyaha v o eda liisa shalayn oo inala socodsiinaysay sahre ciidla nuur ayay taasi ahayd haatanna cabdicasiis xuseen cusmaan aan ka codsada qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa
sahra cabdiye aad baad u mahadsan tahay wararka dhinaca soomaaliya haddaan eegno ganacsatada qaadka geysa gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee dalka kenya ka keenta ayaa maanta hakad gelisay qaadkii ay soomaaliya geyn jireen kadib markii sida ay sheegeen uu kor u kordhay canshuurihii looga qaadayay soomaaliya sidoo kalena uu sarakac ku yimid qiimaha qaadka ay uga soo iibsadaan beeraleyda mua ee dalka kenya war iminka soo dhacayna dalka nigeria haweenaysi soo miidaamisay ayaa toban qof ku dishay soddon kalena ku dhaawacday kadib markii ay maanta isku qarxisay goob maxadda oo basaska laga raaco qarxan ayaa wuxuu ka dhacay magaalada damaturu la yidhaahdo ee gobolka yobe gobjoogayaasha ayaa sheegaya in dadkain dadka qaraxan wax ku noqday ay ahaayeen caruur ama u badnaayeen caruur halkaasi wax ku iibinayay dalka denmarkna bilayska ayaa sheegaya in ay toogteen oo ay toogasho ku dileen in ay u malaynayaan inuu ka dambeeyey weerar markaasi ka dhacay magaalada copenhagen shalay toole weerarkaasi oo uu ninkaasi la beegsaday meel makhaayada oo ay ka socotay dood lagu falanqaynayay xorriyadda hadalka iyo sidoo kale macbad ay dadka yuhuudu leeyihiin oo ku leeyihiin magaalada copenhagen ee dalka denmark waa tahay cabdicasiis aad baad u mahadsan tahay haatanna mid ka mid ah kaalimihii heese ee dadka aynoogu talagalnay
codka macaanee fanaanka cumar yare hayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddeenni fiidnimo intaan beri aroortii haddii ee baydmo lixda iyo barhka waa geeska afrikada bari aan dib hawada ugu kulmi doonno waxaan guud ahaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.